أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi النisaa waxaan ku dhex jirnay axwaashii alla uga waramayey yahuudda ee sida ay adduunyada tilmaamahoodu ay ku tahay oo ah taxriif ay bedelaan ilaahay aayaadkiisa iyo kitaabkiisa ambiyada ilaahay subxaanaه watacaala oo ay ku dhega adeygaan oo iyagu markaa ambiyadu ay duris iyo cay iyo inay u qarinayaan oo ay carabka ugu laabaan ayuu alla subxaanahu watacaala soo tilmaamay tilmaamahoodaas baa marka weli socdaan marka alla wuxuu leeyahay am lahum nasiibun min almulki alahum ma waxay leeyihiin iyagu nasiibun miyay leeyihiin nasiib nasiibka oo min almulki mulkiga iyo boqortooyada iyo lahaanshaha xaggiisa ka ahaaday fa idan markaasi laa yu'tuuna annaasa fa idan markaa yacni low kaana lahum nasiibun nasiib hadduu u sugnaan lahaa mulkiga ay ku lahaan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka ma siinayaanoo ma aynan siin lahayn naqiiran naqiir wax dhan naqiirkuna waa godadka laftimireedka korkeeda ku yaallo oo marka meeshay ka jeexan tahay maahana la gediyo dhibca waxaa ku yaallo godadka ku yaallo hal ama laba ama wax lamidoo godad yaryar baa ku yaallaan intaa in la egna dadka ma aynan siin lahayn hadday iyagu mulkiga haysan lahaayeen dhulkay cirka am yaxsuduuna annaasa am bal e yaxsuduuna annaasa dadkay xasdayaan calaa maa liajli maa kii dartiis bay ku xasdayaan aataahum llahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaalow ka ahaaday faqad xaqiiqo ahe aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima reer ibraahim alkitaaba kitaabkii baan siinay walxikmata ayaan siinay xikmaddii wa aataynaahum waxaanu siinay mulkan mulki mulkiga oo cadiiman aada u weynin badan fa minhum reer ibraahim ibraahim yacni fa minhum waxaa ka mida yahuudii man ayaa ka mida aamana rumeeyey bihi moxamed rumeeyey wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man axad sadda jeestay canhu nebiga xaggiisa ka jeestay oo caniliimaani bihi buu ka jeestay inuu nebiga rumeeyo wa kafaa bijahannama jahannama kufil ayaa ku filan saciiran gubid yacni min jihati yacni gubid iyo shidid iyadaa ugu filan am lahum nasiibun alahum miimta marka waa silo waay waa iska zaa-ida alahum weeyaan macnaha istifhaamka halkan ku jirana waxaa weeyaan istifhaam oo yacni inkaari ah yacni ma lahan waaye wax mulki ah ma leh waana lagu inkirayaa arrintaas iyadan ayb alahum ma leeyihiin maba lahane nasiibun nasiib miyay leeyihiin dheef taasoo min almulki boqortooyada yacni iyo mulkiga xaggiisa ka ahaaday qayb mulkiga ka ah ka mid ah miyaa iyaga usugnaaday oo ay leeyihiin waxba kuma lahan waayo mulkiga samaawaad iyo ciraryaalo iyo dhul fa idan low kaana lahum nasiibun haddii uu nasiib u sugnaan lahaa ama dheef mulkiga xaggii uu kaga sugnaan lahaa laa yu-tuuna annaasa dadka ma siinayaan naqiiran wax la eg naqiir yacnii laftimireedka godka godadka ku yaallo iyada dusheeda ama duleeladaas ku yaalla wax la eg ma aynan bixiyeen buqli iyo baqayltinimo ayaa marka lagu eedeynaya oo waxaa la leeyahay nimankani haddii wax loo dhiibi lahaayo mulkigu ayagu ay lahaan lahaayeen dadba waxba sooma gaareen xaasidnimadoodu marka alla cadaynayaa diintay dadka ku xasdeen aamiintay ku xasdeen maalintii yacnii jumcadii bay muslimiinta ka xasdeen wax fara badan khayr oo dhan bay muslimiinta ka xasdeen sida aan suuratu lbaqara kusoo marnay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum wax khayr haba yaraadee rabbigiin xaggiis inuu idinkaga yimaado ma jeclaanayaan ahlu kitaab sidaas buu alla yidhi iyo mushrikiin aayaddanna taas ayay la mid tahay marka xaasidnimada darteed baynan naqiir wax la eg aynan u bixinaynin ayb lixasdihim lixasadihim wa buklihim waannaqiiru annuqdatu alatii takunu fii dahri nnawaati laftimireedka dhabarkeeda godka ku yaalla waay ama calaamadda ku taalla waay dhibicda ayb am yaxsuduuna annaasa am bal e amtan dambe marka waa munqadica waayo bimacnaa bal am bal e iyo inay lahaadaan mulki dhul ee cer ku lahaadaan iska badaaye yaxsuduuna annaasa dadkay xasdayaan marka yaxsuduunada waxa dadka xasdayaa dabcan waa yahuud iyagaa lasoo haayay warkooda annaasadaanna marka yaa laga wadaa laba tafsiir baa ku jirta ibnu cabaas iyo mujaahid waxay yidhaahdeen annaasa ay waxaa weeyaan muxamedan sala allahu calayhi wasalam yani waxaa loo jeedaa marka nebi moxamed meeshaa marka haddii sidaa loo dhigo waxay noqonaysaa marka min iطlaaqi alcaam wa iraadat alkhaas caam baa la ilaaqay khusuus baana loo jeedaa annaas waa caam laakiin waxaa loo jeedaa dadkao dhan lagama wadee waa nebi moxamed sal ll ly slam ayb meeshaa marka waxaa ku jira majaaz mursala ayb qataada isaga annaasa wuxuu ka dhigay alcaraba yahuuddu marka ambal ee yaxsuduuna waxay xasdayaan annaasa dadbay dadkii bay xasdayaan carabtaana loo jeedaa in iyaga nebigii ugu dambeeyey iyaga laga soo saaray sharaftaas inay helaan ayay ku xasdayaan ayb tafsiirkaana qataada ayaa wata marka ayb nubuwada carab iyaga inta ka wareegatay khatmu nubuwa ee nebi maxamed usoo carab usoo wareegatay bay xasdayaan ambal ee yaxsuduuna waxay xasdayaan annaasa dadkii bay xasdayaan nb nabiyullaahi moxamed baana laga wadaa calaa maa kii dartiis bayna ku xasdayaan aataahum ullahu alla uu siiyey oo min fadlihi isaga fadligiisa ah waxay alla siiyey oo fadligiisa ah ayay dadka ku xasdayaan oo nubuwada maxay xaggan uga tagtay xaggan u timid ayay leeyihiin allana qur-aanka wuxuu ku yidhi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isaga garanaya meesha uu risaaladiisa dhigayo yeelayo ayb suuratu zukrufna sidoo kale iyadana waa ku jirtaa aayaddan aayad la macno ah wa qaluu lowlaa nuzila hada alqur'anu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اddunya alla wuxuu yidhi iyaga miyaa qaybinayo waxa alle uu bixinayo isagaa cidduu doono siinayo iyaga miyaa alle u tilmaamayo kuwaa maxaa loo siiye kan maxaa loo siiye xaasidnimadu marka waa dhib badan tahay waana khuluq aad u foolxun waaye qalbigowna galaa culimadana waxay yidhaahdaan waxaa lagu salladaa nufuusta xun qofka yacnii nafsadiisu xasad uu ku jiro naftaasi naf aad u xun waayo oo liidato lianna wax ilaahay bixinayo ayuu uga xun yahay qofkii uu alla u gartay marka maal laysku xasdo cilmi laysku xasdo sideedaba xaasidnimadu qofku ma waxay ku tahay ceeb iyo waxay ku tahay foolxumo qofka xaasidkaana sida badan wuxuu durayaa xikmadda alle leanna xikmatullaahi waxay keenaysaa qofkan in caalim laga dhigo midkan in maal ilaahay siiyo midkan in ilaahay owlaaddii baari uga dhigo alla xikmadiisaa keenaysa xasad marka ma anfacayo ayb waa cudur marka dadka caamadaana galo dadka khaasada oo macnal khaasa iska leh weliba culimmadana galo walidaalika kutubta adabu dalabka markay laga hadlaayo aadaabta marka culimada qofka caalimka ama qofka waxbaranayo waxyaabaha laga waaniyo waxaa ka mid a xaasidnimadaas qof haddii uu maqlo inta uu yaqaano yaqaano ama ka badanba yaqaano waa dhibsanaya ceeb buu u sameynayaa in ayuu u raadinayaa waxaasoo dhanna xaasidnimo unbaa keenaysa bis ayb marka dembigii ugu horeeyey ee alla loogu caasiyana xaasidnimo u ahaa baa la yidhi nacam oo ibliis waxaa ku xambaaray amarka alle inuu yeeli waayo aadam ayuu xasday alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa alfawaa'idna wuxuu ku sheegay dunuubta wuxuu yidhi usuulu lkhataayaa halaahatun gafafyaalka iyo dunuubta waxaa u asala saddex meel wuxuu yidhi alkibru kibir waalxasadu iyo walxirsu saddex shay waayo aada u xun waayo kibirka marka waxaa weeyaan dembigii ibliis ku dhacay wa ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin waa waxa uu gaalnimada ugu dhacay ayb xasadkana waxaa wax ku dilay ibnay aadam midkii gardarnaa labada wiile aadam dhale isdishay kii wax dilay wuxuu wax ku dilay xaasidnimo suuratulmaa-idaan ugu tegaynaa watlu calayhim naba bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulanaka mid waa la aqbalay midna lama aqbalin waa ku dilaa buu yidhi marka xaasidnimo yacni in la aqbalay oo wax ka xasdaaya darteed iyadana waa dembigii labaa dembigii saddexaadee la galay way xirsiga iyo dadaal adduunyo loo dadaalana waa dembigii uu galay markaa nebiyullaahi aadam si uu u raadiyo nolol iyo inuu ku waaro jannada iyo weligiis inuunan dhimanin baa ka keentay inuu geedii cuno qaala hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa ayaa la yidhi waa cunayba markii naam boqortooyo aan go-aynin nolol weligeed lagu waaraya ma ku tusaa geeddaas cun waa cunay marka xirsi iyo adduunye raadintiina sidaasay keentay waa saddex marka asal oo waxyaabaha dadka meelahay dadka ka halaagsamaan ah alkibru waalxasadu walxirsu nacam qofku marka inuu aada isaga fiiriyo waayo waa saddex waxyaabood oo badanaana qalbiga gala waay nacam kibirka iyo xasadka iyo adduunye jacaylka saddexduba cudurro qalbiga ku dhaco waayo dadkana halaago ayb am yaxsuduuna annaasa bal ay yaxsuduuna waxay xasdayaan annaasa dadkii bay xasdayaan nabiy llaahi moxamed calaamaa kii bay ku xasdayaan nebi moxamed sal ll ly slam aataahum allahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaalow ka ahaaday faqad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima reer ibraahim alkitaaba ayaan siinay kitaabkii waa kutubtii marka aali ibraahim ambiyadao dhan waa soo gelayaan ka dambeysay isaga dabcan waalxikmata ayaan siinay aalu ibraahimna hadda marka waxaa la yidhi daawuud iyo sulaymaan baa laga wadaa ayb alkitaaba baan siinay iyo walxikmata ayaan siinay wa aataynaahum waxaanu siinay mulkan mulki baan siinay mulkiga oo cadiiman aada u weynin badan nebiyullaahi sulaymaan ayuu doortay dabari in laga wado mulki weyn baa alla siiyo isagaba waa kii alla ka baryey rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi waxaa ii hibaysaa buu yidhi wahablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi mulki aan aniga gadaashay cidna u habboonayn oo unan helaynin qaala rabbi ikfir lii wahablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab markaa waa tii dabaysha iyo waxaa dhan loo sakhiray haweenkuna marka intuu doono ayuu markaa guursanayo una tegayey waa tii xadiidkii bukhaari uu tilmaamayo toddobaatan amase boqol inuu yidhi la aduufana alleylata caawa waxaan wada jimaacayaa haweenkayga toddobaatan meelaha riwaayadka qaar ama boqol bay ku tilmaamaan mid kastaana waxay dhali doontaa wiil fardafuulo oo ilaahay jidkiisa ku jihaado marka mulki aada u weyn baa alla siiyey faminhum marka damiirkani wuxuu noqonaya yahuudi waa faminhum yahuudi waxaa ka mida man baa ka mid ah aamana rumeeyey bihi bimuxamedin cabdullaahi ibnu salaam oo kale wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida sadda jeestay canhu can iliimaani bihi inuu rumeeyo ka jeestay wa kafaa bijahanama jahanamaa ku filan saciiran gubitaan iyadaa ku filan qofkii iyada markaa galo gubid loogama ceel qabo ayb in aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuquu lcadaab in allaha kana casiizan xakiima in aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatina aayaadkeenna ku gaaloobay oo ku kufriyey sawfa jeer dambe ayaan nuslii gelinaynaa him iyaga naaran naar ayaan gelin doonaa kulamaa mar kastoo nadijat ay bislaato juluuduhum maqaarkoodu marku bislaado badalnaa waanu bedelaynaa hum iyaga juluudan baan ugu bedelaynaa maqaar hayrahaa iyada heyrkeed ah oo aan tii horoo kale aan ahayn tilmaanteeda liyaduuquu si ay u dhadhamiyaan alcadaaba cadaabka si ay u dhadhamiyaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizan mid addoommadiisa ka adag xakiiman falsan oo xikmadiisu marka ay aada u weyn tahay aayaddan marka alla wuxuu tilmaamayaa qolada marka ay aayaadka alla ku kufrisay meesha mustaqbalkoodu ahaanayo ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatinaa aayaadkeenna diiday oo ku gaaloobay sawfa dib dambe ayaan nusliihim ayaan u gelin doonaa naaran naar ayaan gelin doonaa mar dambe ay nudkiluhum naaran kulamaa mar kastoo indhamoo nadijat ay gubato oy bislaato juluuduhum maqaarko maqaaradoodu ay bislaadaan ay gubtaan badalnaahum waxaanu kuugu bedelaynaa iyaga juluudan harag ama maqaar hayrahaa tii gubatay aan ahayn ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi yubadaluuna juluudan baydaa maqaar cad ayaa loogu bedelayaa ka amhaali alqaraatiis waraaqaha cadcad oo kale maqaar ah baa loogu bedelayaa ibnu cabaas sidaas uu yidhi ayb aayaddan waxaa la yidhi cumar agtiisaa lagu aqriyey markaasu cumar ninkii qaarigaaba wuxuu ku yidhi acidhaa ku celi aayadda fa acaadahaa waa ku celiyey mucaad ibnu jabal baana la joogay mucaad baa marka wuxuu yidhi cindii tafsiiruhaa aayaddan tafsiirkeeda anaa haayo tubadalu fii saacatin mi-ata mara saacad ayaa la bedelayaa boqol jeer buu yidhi nacam faqaala cumaru radia allahu canhu haakada samictu rasuula allahi sal ll ly slam sidaas oo kale nebiga ka maqlay buu cumarna yidhi arrintaana marka arrin la yaab le maahano xadiid baa wuxuu leeyahy bukhaari uu warinaya fi kitaabi riqaaq maa bayna mankibay lkaafiri masiirata halaathati ayaamin liraakibi lmusric ninka gaalka ah aakhiro labadiisa garbood saddex maalmood buu u soconayaa ninka gaadiidka fuushan ee degdegaayo weliba waa la weyneynayaa jirkiisa nacam marka labadiisa garbood nebigu wuxuu leeyahay saddex maalmood buu u soconayaa qofka soconaya raakibkaee degdegaayo bukhaari baa wariyey xadiidkaas nacam xadiid kalena wuxuu ahaa dirsulkaafiri gaalka gowskiisa ownaabulkaafiri ama gaalka micidiisa mithlu uxudin uxud baa lala ekaysiinaya waqiladu jildihi maqaarkiisa adeygiisana masiirata halaathati ayaam saddex maalmoodaa loo socona yacni qarada maqaarkiisa ayb saasoo ay tahayna naarta waa diiranaysaa walciyaadu billah ilaahan ka magan galnay xadiidkaa dambena muslim baa wariyey ayb mas'alaa marka meeshaan taallo waxay tahay fain qiila haddii la yidhaahdo kayfa tucadabu juluudun lam takun fi ddunyaa walam tacsihi haddii maqaarkoodii waa la bedelayaa mid kalea lagu bedelayaa la yidhi sideebuu alla u cadaabayaa maqaar aan adduunyadaba jirin oo aan caasinin ilaahay maqaar aan caasinin oo aan cisyaan iyo macsi ku dhicin adduunyada dhexdeeda ee aakhiro markaa see u cadaabaya alleh haddii sidaa la yidhaha qiila wuxuu yidhi baa marka jawaabtu waxay noqonee yucaadu ljildu lwalu fi kulli maratin waxa la soo celinayo waa maqaarkii hore hayra haaduna sifaday ku dhacee marka sifada ayay ku dhacaysaa maqaarku waa kii tilmaantiisa isbedelaysa bis wa inamaa qaala juluudan hayrahaa buu yidhi litabaduli sifatihaa sifada isbed ayaa isbedelayso ayb oo kamaa taquulu sidaa adiguba u dhahayso sanactu min khaatamii khaataman hayrahu faraantigaygan baan faraanti kale kasoo saarayba mid kale waaye maaha isagii baad intaa la furfuray la dhalaaliyey baa haddana si kale loo farsameeyey waana huwa huwa waana isla isagii falkhaatamu thani huwa alwalu ilaa ana asanaacata wasifata tabadelat farsamada iyo sifada qaabka unbaa kala bedelmay ayb wakaman yatruku akhaahu saxiixan nin walaalkaa baad ka tegaysaa isagoo caafimaad qabo uma bacda maratin muddo kadib mar kalead arkaysaa yaraahu mariidan danifan isagoo aada u xanuunsaday oo jirkiisii isbedelay ayb markaasaa waxaa leedahay ana hayru ladii cahidtu wahuwa caynu lwal kii aan ogaabanio maba anuu maba dul joogiyo maba ahiba waana kii hore ninkii aad taqaanay sifadiisa unbaa isbedeshay ninkii haddaad ku taqaana caafimaad iyo jir ishaysto jiraa ku dhacayso waa dhammaanayaa isaga dhan markaasaad arkaysaa war ninku ninkiiba ma ahane yaa laleeyahay soo maaha ninka ninkiiba ma aha filxaqiiqana ninkii waa yahay waa isagii un laakiin sifadii baa bedelantay halkana aayaddan marka macnuhu sidaas weeyaan in allaha alla kaana wuxuu liyaduuquu si ay u dhadhamiyaan buu alla sidaa u yeelaya alcadaaba cadaabka in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizan mid addoommadiisa ka adag xakiiman falsan sidaana inuu yahayna ka zuuli maayo wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sanudkhiluhm janaatin tajri min taxtiha alanhaar kuwiyaan marka la sheegaayo tiinkooda gaaladii iyo sida uu ku danbeynayo kuwa muuminiintii alla rumaysayna sida uu aayatiinkoodu ahaanayaa la garab dhiga waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saqee sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban sameeyeen sanudkhilu waan gelin doonaa hum iyaga jannaatin baan gelinaynaa jannooyin jannooyinka oo tajriyi ay dureereyso min taxtihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteedu ay qulqulayaan alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas ku waaraya abaddan weligood lahum waxay leeyihiin fiihaa jannaadka dhexdooda aswaajun xaasas ayay leeyihiin kuwaasoo mudaharatun la nadiifiyey xayd iyo wasaq laga nadiifiyey wanudkhilu waaniyo masayr iyo wax lamid a wanudkhilu waan gelinaynaa hum iyaga dillan har ayaan gelinaynaa harka oo daliilan hooskiisu uu joogta yahay aada u har badan ayaan gelinaynaa kuwaasna kuwii horena bal meeshay ku gubanayaan fiiri kuwanna harbay ku jiraan aan markaa go-aynin oo daa'im ah waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuuban sameeyeen iimaanka iyo camalka badanaa ma la kala reebo ayb wacamilu saalixaatida aamanuu iimaankuba waa acmaasha saalixaadka iimaankay ka mid yihiin maxaa la yskugu cadfayaa marka waxaa loogu cadfayaa waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam iimaanka caamsan acmaashuna qeyb iimaankii ka mida waay liahamiyatihaa baana loogu cadfaa maahan inay kala duwan yihiin oo acmaasha iyo iimaanku laba ay kala yihiin maaha sanudkhilu kuwaa waan gelin doonaa hum iyaga jannaatin baan gelinaynaa jannooyin jannooyinka oo tajriya ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaala ay soconayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadkaa ku waaraya abaddan weligood lahum waxay leeyihiin fiihaa jannaadka dhexdooda aswaajun xaasas mudaharatun la nadiifiyey xayd laga dahiray wanudkhilu waanu gelinaynaa hum iyaga dillan hoos ayaan gelinaynaa hooska oo daliilan joogto ah oo aan go-aynin ama aada u har badan ama daliilan ay kahiifan aada u qaro weyn ayb in allaha yaamurkum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nicim maa yacidukum bih ina allaha kana samiican basiira ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa idin amrayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanaadka inaad gudataan ilaa ahlihaa ehelkeeda iyo dadkeeda inaad u gudataan waidaa haddii xakamtum aada xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda u kala garfalaysaan an taxkumuu ayuu alla idin farayaa inaad xukuntaan bilcadli cadaalad inaad ku xukuntaan ood jowrka iska ilaalisaan in allaha alleh nicimaa nicmo shay-u shay baa nicmo lahaaday yacidukum oo idinku waaninaya bihi alle in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan aayaddan aayad aada u weyn weeyaan waa gaaban tahay laakiin macaanideedu aaday u ballaaran tahay alimaamu alqurtubi wuxuu yidhi haadihi alaayatu aayaddan min ummahaati alaxkaam axkaamta usuusheeda waayo usuululaxkaam baa aayaddan ku jirto tadamanat jamiica addiini washarci ayadani waxay koobsatay diinta oo dhan iyo sharcigoo dhan ayadan baa koobtay ayb sababtay u koobtayna waxay tahay ammaanaadka macnaha laga wada waa mas-uuliyaadka mar haddii mas-uuliyad la sheegayna wax kasta waa soo gelayaan cibaadadii lagu faray midda adiga iyo dadka idinka dhexayso adiga iyo rabbi tan idinka dhexayso adiga iyo yacnii waxa aada leedahay xayawaanka ta idinka dhexayso wax allaale gaal iyo muslim waxa idinka dhexeeyo muslim iyo gaal kulli aayaddii marka mas-uuliyaadkaas oo dhan bay tilmaamaysaa mar hadday mas-uuliyaadkii tilmaantay diinkii oo dhan marka iyada ayuu ku dhan yahay ayb marka alla wuxuu leeyahay in allaha alla ya'murukum wuxuu idin farayaa marka hore khitaabka aayaddan iyow ku socdaa dhowr tafsiir baa la geliyey cali bnu abi aalib iyo zayd bnu aslam iyo keyrkood iyagu waxay yidhaahdeen hada khitaabun liwulaati lmuslimiina khaasatan aayaddani waxay ku socotaa dadka muslimiinta madaxda u ah si gaar ahaaneed iyaga mas-uuliyaad hayo oo dadka u haayo waxaa laga rabaa marka inay mas-uuliyaadkaas gutaan oo ay dadku cadaalad ku kala dhaqaan cali iyo zayd ibnu aslam sidaasay yidhaahdeen bacdi al-a'ima mufasiriinta qaarna waxay yidhahdeen sida ibnu jurayj nebiguu gaar ku yahay bay dhaheen oo aayadda sababu nusuulkiiba u fiirina oo aayadda sababtay ku timid waxay ahayd nebigu markuu maka qabsaday kacbada furaheedana waxaa ahaan jiray niman la yidhaha reer bani cabdidaar xajabatlkacbaa la dhihi jiray biyaha zamzamka iyo siqaayadana waxaa ahaan jireen cabaas reer cabaas baa ahaan jireen marka cabaas baa wuxuu doonay baa la yidhi marka siqaayadii iyo inuu isku darsado furihii kacbada markii nebigu ma ka furtay buu yidhi rasuul allow furihii noo dhiib markaasuu nebigu damcay inuu ka qaado qoladii haysay iyo cuhmaan bnu talxa alxajabi alcabdari iyo walaalkiibuu markaa furihii ka qaaday markaana iyagu markaa ka hormaynan muslimin marka cabaas inuu u dhiibay ou damcay baa la yidhi sidaa markii uu yeelay baa aayaddan soo degtay oo in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha marka nimankan hadday iyagu markaa way muslimeen dabcan markaa kadib hadday muslimeen iyaga u daa meeshoodii sidoodii ha u hayaan oo yacni tan faraha uga qaad qoladanna waxii ay hayeen ha loo daayo iyagana sidaasay aayadda ku timid ibnu jurayj marka sidaas wuxuu u leeyahay nebigay ku socotaa aayaddu laakiin tafsiir kalena wuxuu leeyahy aayaddu waa caam madax iyo keyrkeedba waa ku socotaa raaci iyo raciyo ninka mas-uulka iyo kan mas-uulka laga yahay labaduba aayaddu way ku socotaa waalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibraduna sababta kuma gaar ahee waa caam saa marka la yidhaha marka aayaddu waa caam qof kasta marka aayaddii waa u taalla ee nin walba ile mas-uuliyaddu ha lagu kala duwanaado laakiin qeyb unbuu ka hayaa adigii salaadaada iyo cibaadaadka alle iyo adiga idinka dhexay adaa mas-uulka ah ilmahaagii iyo reerkaagii mas-uul baad ka tahay haddaad reer iyo ilmo leedahay haweentii gurigii bay mas-uul ka tahay khaadimka iyo shaqaalaha shaqaalihii wuxuu mas-uul ka yahay shaqadii loo dhiibay waa inuu sideedii u u gutaa ninka macallinka ee dadka waxbaro ardada waxbaro mas-uuliyadda waxbaridda waa inuu sideedii uga soo baxaa qof kasta marka waa taabanaya kan ganacsanayo ganacsigiisa waa inuu alla uga cabsadaa xalaal u ka dhigaa dadkana uunan ku dhibaataynin marka aayaddu marka macaanideedu aada bay caam u tahay ee macnahaasaa soo gelaayo ayb ammaanada waxaa kaloo soo gelaysa wadaa-icda waxyaabaha dadku isku dhiibtaan wareebelow alaabtan aan kugu dhaafa io hay qofkaa marka waa inaad ammaanadiisa gudataa xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa addi lamaanata ilaa man i'tamanaka walaa ta walaa takun man khaanaka ammaanada ninkii kugu ammaanaystay u gudo ninkii adiga ku khiyaanay ha khiyaanin marka hebel waa i khiyaanay anigana ammaanadiisaan khiyaanayaa ma sax ma noqonaysa ayb marka isaga hadduu ku khiyaanay tiisa xag alle yaad ku sugaysaa ee midda adiga aad ka haysaa laakiin ma khiyaani kartid middaa masaladaasna culimmadu waxay yihahdaan gaal iyo muslim labaduba waa leeyihiin ammaanada haddii adiga gaal wax kuu dhiibto iyo haddii muslim wax kuu dhiibto nin walbaa wuxuu kuu dhiibtay ha kugu yimaado oo yacni u dhiib waxaa kaloo soo rasuulka sal lla ly slam markuu maka kasoo hijroonayay ammaano oo u haayay gaalada cali buu uga soo tegayoo dadkii gaarsii buu yidhi marna ma uunan dhihin dadkan dadkii sidaan ii dhibay oo aniga inay i dilaan rabo oo isaarayo magaaladan iga bixinayo weeyaan saa darteed marka xoolahooda horaan u marsanayaa ma uunan dhihin nebiga sal ll ly slam iyagoo sidaasa haddana ammaanadii waxoodii waa u dhiibayeen ayb waxaa kaloo aayaddan soo gelayuu qurdubi leeyahay cuquudda iyo mucaamalaadka waxyaabaha la yskaga qaato dadku mucaamala dhex maraysa waxbaa la kala qaadana ninkan lacag baa laga hayaa midkan alaab iyo waxbuu hayaa caariyada waxbaa ninkan ninkan kasoo caariyeysanayaa rahantii oo kale nin baa nin wax ka daynsanaya war rahan ii dhig waatan rahantii waxaas oo dhan marka waxay u baahan yihiin iyagana in la ilaaliyo an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa cala lyaddi maa akhadat gacanta waxaa laga rabaa oo waajibka saarani uu yahay wixii ay qaaday inay celiso ilaa ay ka celiso marka waa loo haystaa cala lyaddi maa akhadat dadku marka aayaddu marka saa haddaad fiiriso macaanideedu aad bay u ballaaran tahay marka naam shaqada marka aan suuqan ku hayno iyo waxaad moodaa inay mas-uuliyaadku aada u kala bedelan yihiin ayb dadku waxunbay kala qaadayaan marka horena markhaati ma sameeyaan ma dhigaan hadhow waa la ysku buuqayaa qofkii qof walbaa qofka kale inuu khiyaanuu jecel yahay marka alle wuxuu leeyahay in allaha alle y marka mas-uuliyaadka dadka madaxda laga dhigaana iyaga mas-uuliyaadka saarani waxay tahay dadku inay kala xukumaan yacni cuquubaadkii sharciga inay oogaan ummaddii inay kala dhiciyaan kan wax dulminaya inay qabtaan kan la dulminaya dulmiga ka celiyaan iyagana markaa dadku waxay ku yeelanayaan daaco iyo inay ka dambeeyaan dadkaas talada u hayo marka alle wuxuu yidhi in allaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanaadka inaad gudataan bikulli macnaaha macaanidii hadda aan sheegnay oo dhan inaad gudataan amaanaadku ilaa waa taas waa taase ilaa ahlihaa dadka iskale oo ehelka u ah inaad u gudataan wa idaa haddii xakamtum aada xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda haddaad kala saaraysaanna an taxkumuu alla wuxuu idin farayaa inaad xukuntaan bilcadli inaad xukuntaan an taxkumuu bilcadli marka cadli maxaa la yihaahdaa cadliga alimaamu shaafici wuxuu yihaahdaa alxukmu bisharci cadaalad marka imaamu shaafici wuxuu ku macneeyey sharciga oo la xukumo waay cadaaladdu taas weeyaan marka haddii qofku marka cadaaladdu maahan mutlaqu lmusaawaat maaha labada qof in la simo un maaha mararka qaar baa laba qof in la simaa ay dembi noqonayn gardarrana ay tahay marka musaawaad sinaan iyo cadaalad labay kala tahay shayga marka la rabaa waxay tahay cadaalad in la xukumo cadaaladdii marka waxay tahay laba qofoo gar soo dhigatay midna gar uu leeyahay midna uunan gar lahayn haddaad tiraa labadiinaba garaad leedihiin iska taga ama labadiinaba waa gar darantihiin oo halkaa marka cadaalad miyaa taalna maya waxaas musaawaadna maaha ada cadaaladna ma aha ayb cadaaladdii marka sharcigii in la xukumo weeyaan jawrna aan la falin ayb meeshaa marka waxyaabaha cadaaladda laga falayaa waa maxay wa idaa xakamtum bayna annaasi baa leeyihi dadka dhexdooda dhiigooda waa soo gelayaa marka la kala xukumaayo waxaa soo gelaayo maalkooda marka la kala xukumaayo waxaa soo gelaayo cirdigooda marka la kala saarayo waxyaabahaas dhan waa soo gelayaan waxaa soo gelaya dadka marka la kala saaraayo almilal wanixal ayaa soo gelayo aaraa'da la kala qabo ilaa diinku hadda rasuulkuna waa tilmaamay dadku inay iskhilaafi doonaan aaraa-a imaanaysa marka laba qof baa ishayso mas'alo diiniya isku haystaan cadaaladdu waxay keenay wixii alla sharciga uu kaa baray inaad shee ka sheegto mid inaad u eexato maaha ka kale ka eexato dadka aqwaashooduna inaad cadaalad ku samayso walidaalika dadka wax qoraa amase dadka wax akriyo ama dadka yacni masaa-isha diiniga ka hadlo aayaddu iyagana waa u taallaa leanna maanta dhan laba qowl baad kala yaad kala sheegaysaa waxaad leedahay qole hiblaayo saanay qabaan kuwanna sidaan ay qabaan kuwanna sidan bay qabaan haddaad qolo marka been ka sheegto waxaynan qabin aada sheegto waa ku jawr fashay intaad ka been abuurata haddana haddaad xugun saarta ka waran waa kasii darantaha marka dadku waxa ay qabaan waa in waxa iyagu ay ogol yihiin ay qabaan inaad ka sheegto ko xukunka diinku ka qaba waxaasna inaad aayaddii xadiidkii nebiga ku salayso iyo ijmaacii a'imada saxaabadii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ayb intaa marka iyadana masaladana markaa aayaddu waa soo geliy oo dadka aqwaashooda cadaaladay u baahan tahay in lagu kala saaro waidaa haddii xakamtum aada xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda an taxkumuu inaad xukuntaan bilcadli cadli inaad ku xukuntaan buu alla idin amrayaa cadaaladdaasna waa caam gaalkana waa u baahan yahay muslimkana waa u baahan yahay sida aada muslimka marku cadaaladda aada ugu falaysid gaalkana cadaalad sii oo cadaaladdu waa waajib qof kastay waajib ku tahay cid kastayna waajib u tahay ayb gaalnimadiisa isaga iyo allah ku xisaabtamayaan adigu cadaalad ha kaa helo ayb muslimiintu marka ay sidaas yeelaan ayaana sharafkooda iyo maciyadii alle iyo markaasay helayaan laakiin de muslim isagii khiyaano ku kacayo gaalkii unba usii danaynan markuu gaalkii arkana marka wuxuu leeyahay waa kaasaa sidaas waayo dhaqanka islaamka markaa gaalkii unbaad usii danaynaysaa laakiin adiga inaad marka alle uga cabsataa la rabaa qof kasta in allaha alle nicmaa nicma nicma maa shay baa nicmo lahaada yacidukum uu idinku waaninayo bihi yacni kan la ammaanaya maa yacidukum bihi waayo wuxuu alle idinku waaninayaa ammaanta lagu khasisayaa almaqsuusu bilmadxi maa yacidukum bihi in allaha alle kaana wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan labadan tilmaan marka labadan magac samiic basiir waxaa loo aayadda loogu gebagabeeyey ammaano iyo mas-uuliyadaa la idiin dhiibay waxbaad ku hadlaysaan waxbaad samaynaysaan ilaahay waa idiin jeedaa waana idin maqlaa marka isjira haddaad cadaaladda ka leexataan allah idiin jeedo oo idin maqlayo abu daawuud wuxuu wariyey aayaddan ayaa abu hureyre akhriyey rasuulka sal alla ly slam ayaa aayaddan akhriyey buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi ina allaha meeshan labadan isim markuu marayay buu nebigu wuxuu sameeyey in allaha kaana samiican basiiran sidaasuu yidhi dhegtiisiina waa taabtay ishiisiina waa taabtay in allaha kaana samiican basiiran weliba kitaabu sunna ku keenay abu daawuud macnaha marka uu kala jeedaana waxay tahay samiican basiirantan majaaz ma aha xaqiiqo wayn oo rabbi wax waa maqlayaa waxna waa arkayaa wayn xaqiiqatan bu wax u maqlaa una arkaa macnuhu ma aha arkidan yartaa ayaa alla arkidiisu ay la mid tahay ma aha keliya marka la shayga marka la tilmaamo muxuu ka faa'iideystaa ta'kiid soo maaha iyo tawkiid marka yacni waxay tahay rabbi waa arkayaa saas marka la yidhaahdo macnaha waxaa weeyaan ilaahay waxba kama qarsoono waa arkaa arkid isaga u qalanto in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan walaa yazaalu kadalika ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waaطiicuu rasuula wauli اlmri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآakhir dalika khayr waaxsanu ta'wiila yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow aطiicu llaha alla adeeca wuxuu idin amro wa aطiicuu adeeca alrasuula rasuulkana adeeca oo ka dambeeya waa la iطlaaqay labadan daacadoodii wa uli lmri amarka ka u saaxiibka ah minkum xaal ou idinka idinka mid yahayna ka dambeeya oo adeeca meeshaan marka lama dhihin waa adiicuu uli lmri lama soo celinin ficilkii culimada meeshaa marka waxay ka faa'iideysteen ulul amriga daacadooda waxay ku xiran tahay daacatullaahi wa rasuulihi sidaasaa laga qaatay marka dadka madaxda intay alla adeecayaan rasuulka adeecayaan fi daacati illahi wa daacati rasuulihi uga dambeeya idinkana macnaha marka meesha ku jira saas hadday daacadii alla ka tagaan daacadii rasuulka ka tagaan oo cisyaan la imaadaan laa daacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaaliq qofna macsi lagu adeeci maayo fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin shay shanigii haddaa ku doodaan min amri diinikum diinkiina ka mid ah farudduu celiyahu shaygaasi ila llahi alle intii ka ah u celiya kitaabka alle warasuuli rasuulkii u celiya hadduu nool yahay hadduu dhintana sunnadiisii in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna inaad rumaynaysaan billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhira daalika kaagaas oo celintaas alle rasuul aada u celisaan waxaad isku khilaaftaan baa khayrun khayr badan wa axsanu wanaag badan ta'wiilan xagga caaqibada iyo cirib dambeedka taasaa u wanaagsan aayaddan iyadana aayad aada u weyn weeyaanoo masaalixdii aakhira iyo midii adduunyadaa lagu kulmiyey leanna dadka hadday rabbi adeecaan rasuulkana ku daydaan maslaxadoodii aakhiro iyo maslaxadoodii adduunyo waa gaarayaan wa ulil amri dadka madaxda u ah hadday ka dambeeyaanna maslaxo adduunyaa lagu helaa dadka marka madaxda ka dambeyntooda maslaxo adduunyaa lagu helaa oo dadkaasi dad waxay noqonayaan xaalkoodu degan yahay midaysan cadowgoodana ma soo hunguriyeynayo markaas nacam laakiin hadday iskhilaafaan nin walbaana hawadiisa ou koro oo uu madaxiisa saarto waxay noqonaysaa markaasi dadkaasi inay isku tabar beelaan markay isku tabar beelaanna cadowgoodii cid ka celinaysaa ma helayaan ayb marka aayaddii waxaa ku sugan maslaxadeenna adduunyo iyo middeenna aakhiro labadaba aayaddanay ku jirtaa marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow atiicuu adeeca allaha alle ka dambeeya oo sharciga alle qaata wa atiicuu adeeca alrasuula rasuulkana ka dambeeya wa ulil mri amarka kuwa u saaxiibkaa minkum xaala idinka idinka mid yihiinna ka dambeeya kuwaas marka yeeyihiin laba tafsiiraa ku jirto ibnu cabaas iyo jaabir waxay leeyihiin alfuqahaau waalculamaau dadka axkaamta yaqaano ahlucilmiga ayaa laga wadaa ulil amri yacni waa dadka diinka aqoonta ule ka dambeeya yucallimuuna annaasa dadkay barayaan macaalima diinihim dadkay diintooda barayaan xasan iyo daxaak iyo mujaahidna sidaasay ku fasireen aayaddanna marka waxay macno uga dhigeen walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum aayaddaasay ku fasireen abu hurayra isaga wuxuu ku fasiray hum lumaraau walwulaatu madaxdaa laga wadaa buu yidhi aayadda labada tafsiirna waa sax madaxdana waa laga wadaa ahlucilmigana waa laga wadaa ayb leanna ahlucilmigiina diinkii xalaashii xaaraantii ayay dadka madax ugu yihiin ee dadkanna waxay madax ugu yihiin yacni fulintay madax ugu yihiin oo labadaas marka hadday iswaafaqsan yihiinna dadku khayr iyo wanaagay ku dambeeyaan ummadduna ay ka dambeyso culimada iyo muluugta dadka madaxda ah ayb labadaa tafsiir baa marka ku jirto cali bnu abi aalib isaga wuxuu yihi xaqun cala alimaami ninka madaxdaa waxaa waajib ku ah an yaxkuma bima anzala allah inuu wax ku xukumo wixii ilaahay soo dejiyey wayu'addiya alamaanata amaanada inuu gutaa waajib ku ah faidaa facala dalika hadduu sidaa yeelo fa xaqun cala araciyati madaxda waxaa waajib ku ah an yasmacuu wa yutiicuu inay maqlaan adeecaana nin walbaa marka mas-uuliyada u taallo ninkanna waxaa laga rabaa dadku waxa ay rumaysan yihiinee diinka u ah inuu raaco markau raacana dadka waxaa laga rabaa inay ka dambeeyaan oo aynan khilaafin sidaasaa marka cali uu tilmaamay ayb iyaga marka haddii aynan adeecin ka waran marka oo aynan la imaanin daacatullahi wa daacatu rasuulihi lama imaanin laba xaalad un mid bay ahaanayaan markaas inay islaamnimada baaqi ku yihiin inay ka baxaan hadday islaamnimadii baaqi ku yihiinay ku jiraan weli waa in laga dambeeyo lianna nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi laa ma ku baxnaa baa leehi rasuul allahu ma la dagaalanaa hadday marka xaqa ka weecdaan oy ka leexdaan markaasu wuxuu yidhi laa maya maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaada dhexdiina ka oogayaan oy ogol yihiin daaya xadiid kale wuxuu ahaa xaqiina ilaahay weydiista koodana siiya idinka kaagii hadduu ku siin waayo daa alla warso xadiid kale wuxuu ahaa waa in akhada maalaka wajalada dahraka hadduu dhabarka kaa garaaco maalka kaa qaato daa muslimba inta uu yahay haddii uu gaaloobo ou shay mukafira ku dhaco oo ahlu cilmigii marka ay mukafir ka dhigeen oo dadkii marka cilmiga lahay oo diinta loola soo laabanayay ay caddeeyaan qofkan inuu gaalnimo ku dhex jiro marka yacni daacadiisii waa baaba-day sideeda lama adeecayo waxaana ahlul xalliga waajib ku ah inay ninkaasi markaa wareejiyaan oo ay qof kale markaa la imaadaan oo ay keenaan oo nin gaala marna la adeeci maayo isaga macaanidaas baa marka ku jirta ayb asbaabahaasna de marka waxaa loo leeyahay haddii yani ilaa gaalnimada waxaa loo gaarsiinaya xadiidka cubaadana waa ahaa ilaa an taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku arkaysaan maaha cindakum fiihi min allahi burhaan ilaa meeshaa marka waxaa loo gaarsiinayaa dadku haddii ay qofkii oo aan gaalnimo ku dhicin oo jawr ou falay dartiis hadday xaqiisii ugu diidaan ay ku kacaan oo fawdadu markaa ay timaado intii isagu ou haayey baa la weynayaa markaasay dadku isku rafaadayaan iskuna kor baaba-ayaan ibnu taymiya minhaaju sunnaha macnahaas uu sheegay qolo markaa xaakim jaa-ira ku baxday la dagaalantay ma jirta buu yidhi oo markaa iyagu la imaadeen wax ka fiican marnaba wax ka fiican keeni maayaan waa un kasii hooseynayaan maaha marka dariiqada uu alla ugu talagalay ama uu jideeyey in madaxda lagu taqyiiriyo ama lagu bedelo in la isticmaalo waa sharciga ancam ee kuwa aan sharciga ahayn haddii la aado oo la degdegsado waxaa dhacaya marka rafaad iyo dhibaato dhibkaasuna marka dhib caama ayuu noqonayaa ayb wa uli l amri ma amarka kuwa u saaxiibkaa adeeca minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fain tanaasactum haddaad doodaan fii shay-in shay shanigii haddaad ku doodaan min amri diinikum ah farudduuhu celiya shaygaasi ilallaahi warasuuli alle ee rasuul u celiya ilaa kitaabillaahi waaye alle celinta alle loo celinaayo rasuulkana waa sunnadiisa marku noolaana isaga in loo tago lagu kala baxo ayb in kuntum haddii aad tihiin marka tu'minuuna marka farudduuhu ilallaahi warasuulidan yaa waxay aada ugu baahan tahay in loo fiirsado alimaamu alqurtubi sidaan uu yidhi farudduuhu ilallahi isagoo ka hadlayo wuxuu yidhi faamara biraddi lmutanaasaci fiihi alla wuxuu amray waxa lagu doodo in loo celiyo ilaa kitaabi illaahi wa sunnati nabiyi sal l slam kitaabka alleh sunnada nebiga walaysa ligayri lculamaai macrifatu kayfiyati raddi ila alkitaabi wasunna culummada cidaan ahayn oo taqaanana ma jirto habka mas'aladan loogu celinayo kitaabkay sunnada walaysa ligayri lculamaai macrifatu kayfiyati raddi ila alkitaabi wasunna masale in lagu baraarugo u baahan allah wuxuu amray kitaab iyo sunnaha loo celiyay yaa u celinaya marka qurtubi wuxuu leeyahay waxaa u celinaya dadka ahlucilmiga leanna iyagaa garanayo doodan meesha ay kitaabka looga celinayo iyo meesha sunnada looga celinayo iyagaa loo daayo ayb waxaa aada u badan marka innaga dhexdeenna faruduuhu ila llahi warasuula la yidhi haddii la doodo faruduuhu ilallahi warasuula la yidhi waxaa laga yaabaa masaa'il hore culamo uga soo shaqeeyeen ee isagu cilmigiisaba uunan gaari karin inuu yidhaahdo kitaabkii sunnada ha loo celiyaa la yidhi markaan u noqonayna sidaanaan aragnay buu ku leeyahay war adiga maa u noqon karaan unoqodku soo uma baahna cilmi soo uma baahna meeqo cilmi buu se u baahan yahay hay-adaha qur-aanka naasikheeda iyo mansuukheeda qofka inuu wax ka garanayo caamkii iyo khaaskii iyo usuulkii inuu fahamsan yahay luqadii carabiga inuu aada u garanayo xadiidka inuu aqoon u leeyahay waxaasoo dhan howl iska fudud miya iyada marka oo labadii suuqa ku doodaba nin kastaa uu yaqaano aayadda meeshay uga laabanaysa maahan sidaas nacam marka wuxuu yidhi walaysa ligayri lculamaai culamada cidaan ahayn keyrkood uma sugnaanin macrifatu kayfiyati raddi ila alkitaabi wasunna wayadullu hada macnahana wuxuu tusayaa buu yidhi calaa sixati kowni su-aali lculamaai waajiban culimada in wax la weydiiyaa waajib inay tahay sidaa saxiixnimadeeda ayb wamtithaali fatwaahum laaziman waxaa kaloo laga qaadanayaa culimada fataawadooda in la raacaan inay laazim tahay ninka caamigaa marka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayaa la yidhi fataawada culimadou raaca marka haddii culimada uu khilaaf masalada isku khilaafeen maalan waa xalaal mirana meesha uu isleeyahay xalaal miradkaa jirow aadayaa bis waana aamusa maahan isagu inuu haddana marka qowl culamada aqwaashooda markau doorto kabacdi inuu isaga marka haddana qowlkaas u nusreeyo oo u gargaaro wax kale waa baatil uu yiraahda ma aha maba garanayo isagana isaga marka sidii u roon ee marka xalaal miiradnimo ugu roon buu raacayaa haddii khilaaf uu jiro hadduunan khilaaf jirinna waa fataawada ahlucilmiga inuu raaco suuragalna maaha culimada islaamka kulligood inay xaqa ka bayraan suuragal maaha dadka hadda marka waxay kuleeyihiin war masaladan culimada imaa la weydiiyey culimo maa jirtuu kuleeyahay nacam wax xaqa sheegaayo mabaa lehe nacam culimo maa jirto ee kulligood culimada hadday xaqa qariyeen yaa toosnaan kara marka hadday culimmadii xumaatay caamadu inay toosnaato say ku dhacday marka iyadana ma suuragal waxaa ma aha walidaalika marka qofka caamiga fataawada ahlu cilmiga inuu laazimaa la rabaa ahlu cilmigana qofku wuu garan karaa kutubtoodaa lagu fahmi karaa ee fataawadoodaa lagu garan karaa ardaydaa lagu garan karaa waxaa lagu garan karaa akhriska iyo tadriiska intaasba culimmadu waa sheegeen qofku ma isqarinayo adiga cidda aada isleedahay si dhaba markaad mas'ale u rabto qofka maskaxdaada soo gelaya ama dadka soo gelaya ugu horeeyo eed leedahay war masaa-ishan dadkaasa aqoon u leh maahan inaad masaa-isha qaarna la aado kuwo qaarna aad tiraa may la weydiin maayo kuwan oo iyaga waxba kama kasaayaan masaa-ishan ayb faruduuhu ila llahi alla intii kaa u celiya warasuuli rasuulkii u celiya in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna inaad rumaynaysaan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe dalika kaagaas baa khayrun khayr badan wa axsanu wanaag badan ta'wiilan xagga caaqibada taasaa wanaagsan ayb marka aayaddani waxay tilmaantay haddii ijmaac jiro oo khilaaf uunan jirinna ijmaaca culimadaa la qabsana haddii khilaaf jirana kitaabkai sunnadaa loo celina xukunka marka meeshaa ka dhasho kitaabkai sunnada marka loo celiyo culimadu u celiyaan ay soo saaraan mararna wuxuu noqonayaa de xukun xugun oo munazal ah oo aayaddii xadiidkii iyay sheegayaan marna iyagaa wax ka istimbaadayo iyaga markaas waana gefi karaan waana asiibi karaan ogow kaana marka waa xukunka marka ijtihaadka ku dhisan alxukm almuawal ayaana la yidhaahdaa ayb alam tara ilى اladina yazcumuuna anahm aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ilى الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wyuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwi miyaadan arkin yazcumuuna ku andacoonayeen anahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unzila la dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa inay rumeeyeen yuriiduuna xaalay doonayaan sidaabay ku andacoonayaan weliba iyagoo rabo an yataxaakamuu inay u xuguntamaan ila daaguuti daaguutka inay uxuguntamaan waqad umiruu walxaal iyadoo qad umiruu la amray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi bidaaguuti inay ku gaaloobaan wayuriidu shaydaanu shaydaankii wuxuu rabaa an yudilahum inuu dhumiyo dalaalan baadi baciidan aada u fog ayb aayaddan shacabi wuxuu leeyahay nin yahuudiya iyo nin munaafiqiinta ka mida dood dhex martay waxbay ku doodeen yahuudigii wuxuu yidhi nakeen moxamed noo geey leanna isagaa lagu yaqaanaa buu yidhi inuusan laaluush qaadanin ee uu garta cadaalad ka noqo kii munaafiqaana wuxuu yidhi nakeena aan adiga dadka diintaada ku abtirsado yahuudda aan xuguntanne kacb ibnul ashraf iyo markaas maxaa yeelay iyagu waxay qaataan buu yidhi laaluush iyuu ku ogaa sidaasu ogaa waxay isku waafaqeen marka inay u tagaan kaahin reer juhayna ay u tegi jireen ay uxugun tegi jireen ayadan baa soo degtay marka shacabi sidaasuu yidhi jaabirna wuxuu yidhi kaanat adawaaqiitu alatii yataxaakamuuna ilayha waaxidun fii juhayna wa waaxidun fii aslam wa fii kulli xayin kaahinun dawaaqiiddii ay uxugun tegi jireen waxay ahayd midna reer juhayn oo dhexdooda ahaa midna reer aslam qolo kastaana nin bay lahaan jireen ay uxuguntamaan ayb intay ka tagaan marka xukunkii sharciga markaan hadda ka horna waa ka hadalna xukunku saddex buu uqeybsamaa xukmu lmuawal iyo alukmu alxukmu lmunazal alxukmu lmuawal iyo alxukmu lmubadel ayb kan mubedelkaa ugu xun qofku inuu aadaana ma aha mana banaana ayb waaa waxaa kale ay tilmaamaan aimada ka hadasha asbaabunuzuulka qadiyad sidaan oo kale dhex martay nin yahuudi nin munaafiqa oo markaa nebigu intay iskula tageen kadib munaafiqii yidhi kacbu ibnul ashrafna nakeen aan aadne xaggaa uu ku leexday ama cumar ay u yimaadeen dabadeedna cumar markaa ninkaa uu dilay aduu markaa sabab sidaasna waa jiraa khulaasatu lqowl aayaddu waa caam sababkay doonta ha ku timaado waxayna tilmaamaysaa qof iimaan sheeganayo oo iimaan marka alle rasuul rumeeyey inaynan u bannaanayn inuu doono xugun ilaahay subxaanahu watacaala kiisa aan ahayn alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwa yazcumuuna ku andacoonayaan annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay uxuguntamaan ila daaquuti daaquudka xaggiisa marka allay ka leexanayaan alla marka oo loo xugun tagaana cibaado alla la caabudayo wey marka keyrkii in xukunka la aadiyaa ma banaana ayb muslimiinta marka ma soo marin yacni qarniyadan hadda aan joogno ka hor ma soo marin in sharciga waxaan ahayn xugun ay ka dhigtaan sooma marin hal mar baa culimmada taariikhda ay sheegaan markaasna waxay ahayd waqtigii tataarta tataartii markay dhulka muslimiinta kusoo duuleen ooy qabsadeen meel walba oo ay qabsadaan waxay keeni jireen buug la yihaha alyaasiq alyaasiq buug la yihaha bay keeni jireen yaasiqaas marka waxaa ku taalay axkaam axkaamtaa marka wax laga soo qaaday islaamka yahuudiyada xoogaa laga keenay nasraaniyada xoogaa laga keenay iyo xoogaa ninkii sameeyey uu ku daray jinkis khan la dhihi jiray yaa ku daray yaasiqaasay dhigayaan meel walba isaga hala haloo soo xugun tagay leeyihiin xukunkana marka waa mas'alo aada muhiim u ah waay leanna dadka waxa lagu kala saaraayo waa waxa waa wax ummadda ka tarjumaya inuu ahaado waa shayga ummadda ka tarj ka tarjumayo waa isqabanay maxaan heshiis ku nahay kitaabka aan rumaysannahay hadday dhab tahay marka muslimiinta marka buuggaas yaasiqa tataartii markay dhulkii muslimiinta ka baxeen waa la baxay leanna muslimiintu ma aynan danaynin dad nool ay ahaayeen kitaa yaasiqaasi mana aynan baranin kuma shaqaysanin wax qiimo ah uma yeelin meel cidlaabay kaga tageen ninkii keenay waa iska qaatay marka markuu qaatayna isagoon cidna saameynin buu ka tegay laakiin hadda yaasiqan jadiidka ah ee muslimiinta muddo qarni ka badan ama qarni ku dhowba dul taagan isaga marka waxaa weeyaan wuxuu uga duwan yahay kii hore jaamacadaa loo sameeyey waa la dhigtaa waa la daraaseeya waa la bartaa dad baa barto marka laga soo baxana waa lagu shaqaystaa maxkamadiina isagaa la dhigay oo yaallo oo laba qof markay isqabtaan waxaanaan isku haynaa isagaa la kala furayaa kitaab alla lama furaayo sunno rasuul ma la furaayo axkaamtii laga istimbaadayna la furi maayo waxaa la furayaa wuxuusan qofkii aqoonin dalalkan marka ummadahan isticmaarka marka uu yimid nin qolo walbaa ninkii gumaystay qaanuunka waddankiisa yaallaa la keenay keliya waxaa la yidhi axwaalaha shaksiga halaga bedelo oo maalmaha fasaxa iyo waqtiyada soon in la soomo bisha soonkaa la xurmeeyo iyo nikaaxa iyo furiimada iyo waxyaabaha noocaas baa waxaa laga dhigay marka ummadda ha wadata la yidhi laakiin qaanuunka alqaanuun aljinaa-i xeerka ciqaabta waxaa laga dhigay waxaan kitaabkii lagama feerinayo siyaasaddii kitaabkii laga feerin maayo waxaasoo dhan marka waxay noqotay xaggaa la yska dhigin yaasiqaasi marka kan marka yaalla maxkamaduhu waa yaasiq yaasiqaas marka dhibkiisu waxa badiyeyna saas wa waxaa aada uga hadlo axmed shaakir raximahullah alcallaama axmed maxamed shaakir kitaabkiisa alxukmu aljaahiliya iyo waxau uga hadlaa kalimat lxaq waxyaabaha cajiib kaleu yidhi waxaa ka mid a beri baa wuxuu yidhi culimadii masar waxaan markay bilowdeen kuliyaadkan kuliyaat lxuquuqa la furay ayaa waxaa galay rag iyo dumarba markii dambea dumarkii ka baxay mid kamida waxay soo qoratay arji oo ay leedahay maxkamad inaan qaali ka noqdaan rabaa marka wuxuu yidhi wasiirulcadli oo masar culimadan arrintan su-aalaynaa suguyna markaasi waxay tihi see culimo loo weydiinaa masar maba ahan dowla oo diin ku dhaqantee maxaa culimo laga weydiinaa diin maba ku dhaqanay tiri inageena balfeeri meeshaasna culimadii markuu usoo bandhigay iyaguna markaa wax jumuud iyo wax ku jiray darteed dadkii berigaas joogay qudaadii baa loo bandhigay madaahibtii afarta saddex madhabna waxay yidhaahdeen naag qaali sideeda ma noqon karto qaaligii xanafigana wuxuu yidhi maal waa xukumi kartaa qadiyaddu hadday maal ku saabsan tahay waa u banaan tahay ile markhaatiba waa ka gashaay wixii maal kasoo harayna qaali kama noqon karto khilaafaa u yimid marka waxbaa in la xaliya la rabaa waxaa usoo laabtay khilaaf wixii marka uu arkay baa marka axmed shaakir ou maqlay mujall majallo la dhihi jiray alhadyu nabowi ayuu wuxuu ku qoray marka maqaal dheer marka uu leeyahay masaladan culimada waxaa fiicnayd inay si kale u fiiriyaan mindaar kale inay ku fiiriyaan oo mindaarku wuxuu yahay maxaakimta masar hadda ka jira nin ma ka noqon karaa qaali masaladaas horta inay baxfiyaan baa fiicneed u yiri hadday masaladaa baxfiyaan maynan iskhilaafeen u yiri say noqone marka maxaakimtan masar hadda jirto madhab qaba male buu yidhi in nin xataa uu ka noqdo leanna diin kuma xukunto yidhi bis halkaas ku dhamaatay mar haddii qaanuun la xukumaayo qaaliga aadi karaa ay u bannaan tahay waa kee marka nacam wala nin walaa naag midna uma bannaan yidhi marka idinku waxaad ka hadlaysaan marka qadaa sharci ah naag ma geli kartaa mase ma geli kartay culummadu ka doodayeene midaan sharci ahayn yaa geli kara isaga nacam cidna ma geli karta ayb marka arrin aada u xun waayo aayadda weliba tacbiirkeeda fiiri yuriiduuna an yataxaakamuu waxay rabaanaa la yidhi inay xugun tagaan xataa marka qofku inay rabideeda ay gasho ma aha haddii la qasbo oo isaga intaa qasab meesha lagu geeyo si kale oo iskaga xallin waayo macduur waay inshaa allah laakiin qof ikhtiyaarkiis ku tegay qofka xukumo kan ikhtiyaarkiisa ku tegaayo kulligood marka waxaa weeyaan aayaddan si ay uga baxaan ma leh ayb arrinkaa marka in aada loo loogu fiirsado xataa culimadu waxay ka hadlaan mas'ale aada og tahay sharciga xugunkiisa iyo xugunka daaquudku inay iswaafaqayaan mas'ale aada og tahay makuu bannaan tahay inaad geysato meeshaas mayay leeyihin leanna maxaa yeelay isaga markuu kuu xukumayo aayad kama feerinayo sunno nebina kama feerinayo bahalkaas maskaxdiisaas uu ka keenay unbau ku saleyna nacam qawaaniintaasu kuu akrinaa binaan calaa hada alqaanuun adaa iskale waxaanu ku leeyahay nacam ma ku dhahayo alle rasuul xukunkiisaa ku leedahay ma ku dhahayo marka waxaani waa meesha ummadda laga galay dhibka faraha badan isjiidjiidka iyo ishaysadka meelaha uu ka yimid waaye dhowr meeloodna ummadda aad baa looga yacni meelaha laga galay ka mid yihiin qadaha iyo waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo dadka idaarada iyo maamulka afartaa meel haddii dadka meel kale lagu xiro oo aan kitaabka lagu xirin ummaddaasi marka burbur iyo dhib iyo ka bixi maysa alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwa yazcumuuna ku andacoonayaan anahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa yuriiduuna iyagoo markaa doonaya an yataxaakamuu inay uxugun tagaan ila daaquuti daaquudka daaquudna cid kastoo xadkiisii la dhaafiyo fii kulli sagiiratin wa kabiira waa uga daydeen nimankan garsoorayaalka dharka ay labisanayaan xataa haddaad fiiriso waa qaaliga rooma jooga dharkoo labisto kale maryahan madow iyo waxaan iska daba jiitamayay iyo iyou labisanaya halkaas saas kusoo galaa marka maxkamada wixii xataa dharkii iyo labiskii kuwaas uga daydeen marka maxkamad rooma ku taalla iyo maxkamad halkan ku taalla hadday isku mid noqdaan maxaa yaali marka waxaa dhiman allahu lmustacaan waqad umiruu iyadoo markaa la amray an yakfuruu bihi inay ku gaaloobaan daaquudka sidaasaa la amray wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa an yudilahum inuu dhumiyo dalaalan baadi baadida oo baciidan aada u fog هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد